waalidiinta ilmahooda in lay socdaan in maxaa la dhahaay shaqo abuur u suubiyaan mas-uuliyiinta ururka habeenka degmada jawhar iyo gobolka shabeellaha dhexe ayaa waalidiinta ku dhaqan magaalada jawhar ugu baaqay in ay door mugla ka qaataan shaqo abuurka caruurtooda si looga hortago khatarta tahriibka oo sanadihii u dambeeyey saameysay dhalinyaro badan baaqa ayaa si wadajir ah u diray guddoomiye ku-xigeenka ururka habeenka degmada jawhar iyo xogeeyaha ururka habeenka gobolka shabeellaha dhexe kuwaasi oo tilmaamay in shaqo la-aanta iyo fursad la-aanta haysataa dhalinyarada tahay sababta ugu weyn ee keentay in ay u tahriibaan wadamo shisheeye iyagoo naftooda halis geliya waxaan leeyahay waalidiinta ilmahooda in lay socdaan in maxaa la dhahaay shaqo abuur u suubiyaan in maxaa la dhahay ay u suubiyaan maxaa la dhahay waxbarasho ay iskuullada geeyaan dugsiyada la geeyo wacyigelin loo suubiyo maxay ahayd waaba suubiyaan dhulka haweenka oo kaleente in duudi badan lagu bixiyo ilmaha la ogaado qaadraad ilmaha isticmaalayo kaleento ayana sidoo kaleento dhammaan waxaa rabaa waalidiinta inay ku baraarugaan tahriibka hadda wuu soo batay dad waxaa jiro ka ganacsado ilmihii dhahayo anaa kuwada mid hebela ku geynaa maxaa la dhahay markii meel fog la geeyo cunugii la dirjilo la garaaco la kuugsado wax kasta lagu suubiyo waalidkiina la dhahaayo intaas intaas suu dhig markii cunugii hataa waxaa dhacdo lacagii markii la dhiibo amba la shuboo kudinto ima cunugii la dilo ama maxay ahayd nafta la dhaafiyaba waxaa inta ugu baaqayaa ilaahay ayaa naga mideeyo inta dhibaato ugu wayso laakiin bulshadaas inay ku baraarugaan wax welibo caruurtana si fudud ula socdaan ugu deenaya saameyn weyna kulaaha ay ku yeelanayaan waalidka sababto waalidka waxa waaye midkood dhibaato badanaa meelka hayso sababto gabadha tahriibaysa ama wiilka tahriibaayo hooyada iyo aabaha lama tashanaayo waxaad maqlaysaa gabadha aadiyaa meeshaa sii socota ama wiilka aadiyaa meeshaa sii socota hadaa wixii taleefon baa lagaa dansanaa waxaad leeyahay aniga hooy masoo noqonaya meeshaan waa ku wareer waa baxay waa baxay macsalaam iyo suufi ayaa lagu leeyay waxna ma iska haysato marka la qabsado ma gafa dhabdaane inaa adiga aad hantidaada aad bixisid oo ilmahaada kusoo furato saameyn xoog leh kula beedaay waalidka inay kufi waayaan inay maanta beeraan intaasaa aa macquul ah aan suurtagal ahin gabdhaha hadda soo koraayo iyo xataa dumarka waaweyn xataa wax tariibaayo waa buuxaan waa jiraan waxaan dhihi lahaa iimaankiina keesta arsaq ilaahay wuxuu ku siiyo waa la helayaa shaqana hadduu ilaahay kuusoo qoro waa helaysiin tahriibkan iyo balaayadan iyo naftiina aad qiimeynaysiin oo waalidkiina haddana biri ka maalay intinas jirtiro oo aad soo qaylinaysaan oo aad leediin waana la haystaa makafaan haysto ana laga soo gaaro aad lahaysiin iska dhaafa ilaahigana aqoonsada wadankiina hooya iska jooga baaqan ayaa kusoo beegmaya xili ay isa soo tarayaan cabashooyinka ku aadan dhalinyaro badan oo shaqa la-aan ugu biirta tahriibka halka qaar badanna ay naftooda ku waayaan badaha ama gacanta u galaan kooxo tahriibiyaal ah oo ku shaqaysta ka ganacsiga dadka